murugo iyo rafaad may dhammaan doonan mayd odhan lahayd haa maya ma laha kitaabka quduska ah wuxuu yidhi ilaah indhahooda ilmo kasto ka tirtiri doona oo dhimashoona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambeena ma jiri doonan murug iyo oohin iyo xanuuntoona muujintii koob iyo labaatan saddex iyo afar kitaabka quduska ah ayaaddaas daraaddeed waxaad heli kartaa kalsooni inuu ilaahay dhibaatooyinkeenna keenin qalbi qaboojis ka yimid inuu ilaahay dhibteenna la socdo oo uu aad uga xun yahay rafaadkeenna raajo inay murugo oo dhan dhammaan doonto miyaad rumaysan karnaa kitaabka quduska ah haa waayo ilaahay wuu necab yahay rafaad iyo xagdarro ka fikir waagii hore markii ilaahay yehoba dadkiisa si naxariis daran loo dulmin jiray kitaabka quduska ah wuxuu sheegaa inuu yehoba ka xumaaday kuwii ayaga dulmay oo caadibay xaakinnada laba siddeed iyo toban ilaahay kuwaa dadka kale waxyeela aad buu uga caroodaa kitaabka quduska ah wuxuu sheega inuu ilaahay aad u qarxo gacmo dhiig aan eed lahayn daadiya maxmaayadii lix lix iyo toban iyo toddoba iyo toban ilaahay midkeen walba u daneeya kitaabku wuxuu sheegay in qof kastaba og yahay balaayadiisa iyo murugtiisa ilaahayna wuu la og yahay taariikhdii labaad lix sagaal iyo labaatan iyo soddon yehoba boqortooyadiisa wuu isticmaali doonaa sida uu dhammaystiro murugada qof walba iminkana ilaahay sii kalgaceel badan buu qalbiga u qaboojiya kuwaa isaga daacadnimo u doondoona baalka feker ilaahay muxuu u oggolaada murugo iyo rafaad jawaabta waxaa laga helaa buugga rooma shan labaiyo toban iyo buutros labaad saddex sagaal